waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dhinaca siyaasadda ay ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wasiiro ka tirsan maamulka puntland ayaa ka hadlay doorashooyinka ama isdiiwaangelinta dac shacabka reer puntland ee doorasho qof coda inay ka dhacdo puntland madaxweynaha maamulka hirshabeelle si kulow laga hadlay weerarkii lagu qaaday qeybo ka mid ah magaalooyin ama tuulo hoos timaada degmada horumargood ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda isaguna ka taagan xaaladda ka taagan deegaano ka tirsan maamulka sool iyo weliba qaraxyadii ka dhacay qeybo ka mid a gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda dalkaasi nigeriya ayaa sheegtay inay baadigoob ugu jirto rag ka dambeeyay qaraxii lala beegsaday madaxweyne maxamuud buhaari
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tri g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tri g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas waa qodobadani wararka dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaasi oo dhammaystiran waa subaxnimo sabti ah toddobada bisha koowaad sanada labada kun labo iyo saddexiyo labaatan warkaasi oo dhammaystiran anigoo shiinada la socodsiinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dhinaca siyaasadda ee ka taagan magaalada laascaanood xarunta gobolka sool ra-iisul wasaare xamse ayaa sheegay in xiisadaha ka taagan gobolka sool loo baahan yahay in lagu xalay qaab nidaam diblomaasi ah lagana gudbo gacanka hadalka shacabka iyo weliba ciidamada somalilan ku dhex maray qeybo ka mid ah gobolkaasi laascaanood gaar ahaan caasimadiisa ee laascaano ee gobolka sool xaruntiisa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxa uu ka hadlay sidoo kale xerarkii uu haatan uu marayo dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab waxaanu ku boorray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay sii wadaan howlgalka gananka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda qeybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaare ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladaha ka taagan gobolada dalka qaarkood iyo weliba sidoo kale dhammaan in la doonayo in weerarka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab lagu baahiyo qaybo ka mid ah deegaanada galmudug iyo sidoo kale koonfur galbeed iyo weliba jubbaland ra-iisul wasaare ayaa waxa uu si guud uga hadlay xaalada magaalada laascaanood waxaana uu sheegay in maamulka somalilan uugu baaqay in wax walba lagu dhammeeyo miiska wadahadalka ra-iisul wasaare xamse arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi
marka koowaad waan ka taxsiyanayaa dhammaan intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantayba intii ku dhimatay allah naxariisto inta ku dhaawacantayna allah u booga dhayo marka labaad qofka soomaaliga meel kasta ha ku noolaado ama laascaanood ha ku noolaado ama burca ha ku noolaado ama hargeysa ha ku noolaado ama berberi iyo boram ha ku noolaado ama muqdisho ha ku noolaado ama kismaayo iyo baydhabo iyo usamareeb iyo beledweyne ha ku noolaado iyo garwowe qofka soomaaliga meel kasta oo uu joogo dhiiggiisa in si xaq darra a loo daadiyaayo waa khad axmar lama aqbali karo waa qodob qodobka labaad meel kastooy joogaan dadka soomaaliyeed ee shacabka ah ayaga oon hubaysnayn oo dhagxaan wata in hub iyo rasaas lala dhaco oo la laayo wax la aqbali kara maaha cid laga aqbali kara male anaan layga aqbalayn adaan laga aqbalayn ku kalaan laga aqbalayn mid laga yeelaya maaha qof laga yeeli kara malaha waana ka xunnahay waxaa i soo haray runtii dadka soomaaliyeed ee areadaas degan maamulka jooga hadda ee somalilan waxaan ugu soo jeedinayaa inay dadka la hadlaan qori afkiisa aan lagula hadlin laakiin loo yimaado lala hadlo si nabada waxa ay rabaan loo weydiiyo lana dejiyo waxaan runtii jecelahay in aan ammaano shuyuukhda iyo boqorada iyo salaadiinta ka hadlay oo aan dhegaysanaynay ama aan fiirsanaynay ee ka hadlayay burco hargeysa iyo magaalooyinka kale ee somalilan oo runtii arintaa sida weyn uga dhiidhiyey codsadayna in la joojiyo in dad rayad ah in la laayo runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ugu dambeyn cid kastaba ha noqoto colaad sideedaba wiil soomaalida horey u dhahday wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho marka waxaan soo jeedinaynaa deganaansho iyo nabad in deegaanka lagu soo dabaalo waxa la wixii khilaafayo wixii problema jira iyo wixii la sheeganayana si wada hadal iyo isfahma in lagu dhammeeyo
ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ayuu kaasi ahaa waxaana sidoo kale ra-iisul wasaaruhu ka hadlay xaaladaha dhammaan qeybaha ka taagan gudaha dalka soomaaliya ee dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab waxaana uu ku ammaanay doorkaasi in ay ka qeyb qaateen dhammaan culimada soomaaliyeed ee sidoo kale ciidanka xooga dalka uu sheegay inay qeyb ka ahaayeen in dagaalamayaasha al-shabaab lagala wareego qeybo badan oo kamid ah gobolada shabeellaha dhexe ee weliba sidoo kale galmudugga dhanka kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu isaguna ka hadlay xaalada guud ee dalka ka taagan waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dalka uu sii socdo dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediya ayaa waxa uu ka hadlay arrinta magaalada laascaano ee sidoo kale cid alla ciddii ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee lasoo qabto aanan dib loosoo aanan lasoo dabakici karin islamarkaana waqhtigii uu gabaasi ku yahay ragga doonaya inay isku soo dhiibaan ciidanka xoogga dalka islamarkaana ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ka tirsan arrimo badan oo ka jira qeybo ka mid ah gudaha dalka soomaaliya waxaanuu soo qaatay hadaladii ugu dambeeyey in dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ay yihiin kuwo la doonayo in loogu xereeyo gudaha dalka waxaana sidoo kale uu ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee dalka gaar ahaan xaaladaha ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana sidoo kale uu sheegay maamulka somalilan iyo dadka reer laascaanood loo baahan yahay inay ka wada hadlaan aayahooda islamarkaana maamulka somalilan uu kula taliyey in ay wax ka qabtaan xaaladaha islamarkaana ay iyagu ay aqbalaan shacabka reer laascaano waxa ay doonayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu diiradda ku saaray in maamulkiisa uu diyaar u yahay inuu wax ka qabto dhammaan arrimaha ka taagan gudaha dalka soomaaliya waxaana sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka hadlay dagaaladii weliba qaraxyadii ka dhacay qeybo kamid a gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan kuwii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan wasiiro ka tirsan maamulka puntland ayaa waxay gaareen degaano ka tirsan gobolka bari iyo weliba sidoo kale gobolka karkaar iyagoona u kuurgalaya xaaladda isdiiwaangelinta dadka iyagu doonaya inay codkooda ay dhiibtaan islamarkaana maamulka puntland hore u sheegay in doorasho qof i cod ah ay kaga qaban doonaan dhammaan guud ahaan degaanada maamulkaasi hoos yimaada wasiirka wasaaradda maaliyad ee maamulka puntland ee qaar ka mid a saraakiisha wasaaraddaasi xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan puntland oo gaaray magaalooyinka caarmo iyo sidoo kale boosaaso ayaa wasiirku waxa uu ka hadlaya xaaladda uu kusoo arkay degaanadii iyagu kormeerka ay ku tageen sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka goobjoog ka nahay daafurka laga daafuray degmada carmo oo halkan guddiga tibek ama guddiga doorashooyinka wakiilka halkan iyo guddoomiyaha degmadu ay ka daafureen isdiiwaangelintii goobaha ka qabsoomaysa degmadatan ee runtii farxad bay noo tahay aniga iyo wasiirro kale oo dawladda puntlandah oo shalana ka shaqaynaynay degmada boosaaso inaannu saakay goobo badan soo booqannay oo ay ku jiraan goobo ka tirsan degmada boosaaso iyo goobo ka tirsan degmadatan ee carmo waxaannu soo aragnay saakay runtii wax aad loogu farxo waxaan soo aragnay hooyooyin ilmo nuujinaya dhashay dhowaan oo fayl ku jira oo raba inay isdiiwaan geliyaan waxaan soo aragnay dad da'ah oo ay qaarkood toddobaatan iyo shan sano toddobaatan sano jirro ay ahaayeen oo faylka ku jira oo raba inay isdiiwaan geliyaan waxaan soo aragnay hooyooyin badan oo faylka ugu taagan muddo dheer si ay maaragtay isu diiwaangeliyaan arrintaas waxay muujinaysaa runtii ilbaxnimo waxay muujinaysaa qaangaarnimo dadka bulshada reer puntland oo ay ku qaangaareen arrinta inay xuquuqdooda ay helaan dastuuriga marka aad iyo aad waxaan runtii u bogaadinaynaa in dadku sida guddoomiyahana uu xusay guddoomiyaha ee degmada guddoomiyaha tibekna uu xusay in dadku ay u soo baxaan inay iswada diiwaan geliyaan sababta waxaad haysataa muddadaas ay fursaddu socotay isdiiwaangelinta ayaad waxaad haysataa mustaqbalkaaga inaad qaadato kaarkaaga aad hadhow ku codayn kadib hadhow ciddaad u codaynaysid ururkaad u codaynayso siyaasiga qofkaa u codaynaysid waa imaan doontaa laakiin bal horta isdiiwaan geli hadda ololo maahan kambayn maahan laakiin waxaa weeye xaqaaga inaa heshid inaad isdiiwaan gelisid fursaddaa markaa laga faa'iidaysto wayna muuqataayo haddii hooyadii nuujinaysana iyadoo ilmihii kokosha ku wadataa imaanayso odaygii gaboobayna uu imaanayo maamadii gabowdayna imaanayso waa wax runtii aad loogu farxo weeye marka waxaan rabnaa in dadku ay arrintaa ka faa'iidaystaan haddii weeye oo ama ama guddiga doorashooyinka ayaa shaqada tooska leh annagu waa la kormeeraynaa shaqooyinka dhinaca dawladdana waa haynaa hadday ahaan lahayd dhinaca amniga inaanu la ilaaliyo iyo hadday ahaan lahayd dadka laftigiisa in lagu wacyigeliyo inay goobaha tagaan oo ay isdiiwaan geliyaan marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa
maamulka somalilan ayaa sheegay inay dib ugu laaban doonaan ciidankooda magaalada laascaano ee xarunta gobolka sool saraakiil ka tirsan ciidanka militariga iyo booliska somalilan dhawaantan ka baxay magaalada laascaanood ayaa duleedka magaaladaas waxay ka bilaabeen abaabul dagaal oo doonayaan inay dib uula wareegaan magaaladaasi saraakiisha ayaa la kulmay saraakiil ciidan kale somalilan oo kusoo kordhisay kuwaasoo doonaya inay galaan magaalada laascaano oo hadda gacantay ku hayeen ciidamo degaanka ah oo aada u hubaysan goobjogaal ku tugan magaalada laascaanood ayaa sheegay in magaalada laga dareemay abaabulka ciidamada somalilan ay wado islamarkaana ay u diyaarsan yihiin inay iska difaacaan sidoo kale waxaa la sheegay in hadda ay bilowdeen dib in loo furo badi goobihii ganacsiga magaalada ee ku xirmay dhibadbaxyadii rabshadaha watay ee horey uga dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya dowladda dalka nigeria ayaa sheegtay inay baadigoob ugu jirto saraakiil ka tirsan daacish oo loo qabtay qaar kalena la baadigoobayo qaraxii lala damacsanaa madaxweyne buhaari waaxda amniga ah ee adeega dowladda nigeria ayaa sheegtay inay gacanta ay ku dhigeen xubno ka tirsan kooxda daacish ee waqooyiga afrika oo ka dambeeyey qaraxii isbuucii hore disembar sagaaabaatankeedii lala maaganaa in lagu khaarijiyo madaxweynaha dalkaasi maxamuud buhaari qaraxaasi ayaa waxaa ka dhacay meel ku dhow qasriga lagu magacaabo ohniyon ee degmada okena gobolka koogi ee dalkaasi xilli madaxweynaha uu doonayay inuu xarigka ka jaro mashaariic laga hirgeela halkaasi xubnaha kooxda daacish waqooyiga afrika ayaa loo qabtay kiiska waxaana magaciisa sarkaalka la qabta lagu sheegay cabdullah murcim ibraahim ohotaru oo lagu naaneyso abu miqada ayaa lagu sheegay inuu qoraal uu soo dhigay sarkaalka xiriirka dadweynaha waxda adeega dowladda nigeria in arrintaasi ay shax tahay guud ahaana warkiisa waxaana waad ka dhagaysanayseen idaacadda dalsan oo saako sabtiinma waa nagayta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel